بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحمd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو عيسى التirmidي رحimه الlه taعalى bsm الlh الرحmn الرحيم أbwاب الاsتئdاn والآdاb عn رsuل الlh slى الlه عlيه وsلم istiidaanka iyo aadaabta abwaabtoodii weeyaan nabiga sala allahu alayh waali wasalamna laga warinayay al-isti'daan waa talabu lidni fi ddukuuli limaxallin laa yamlikuhu lmusta'dinu waa dalab la dalbado qofku inuu galo meel uuna lahayn isaga meel qofka uuna lahayn gelitaankeeda dalbashada la dalbado ayaa isti'daan la yidhaahdaa hab ayaa marka sharcigu uu u sameeyey ama uu u jideeyey hababkaasuu ka warramaya waal-aadaabna waa jamcu adabin adabna waxaa la yidhaahdaa isticmaalu maa yuxmadu qowlan wa ficlan wax la ammaano oo dadku ay ammaanayaano fiican in la isticmaalo hadal iyo ficil labadaba waqiila waxaa kaloo la yidhi alahdu bimakaarimi alakhlaaq akhlaaqda kuweeda wanaagsan oo la qaato ayaa laga wadaa al-adab ayb marka istiidaan iyo aadaab ayuu isku geeyey halkaan uga warramayaa marka qaala alimaamu abuu ciisa baabu maa jaa fi ifshaaءi salaami wixii ku yimid salaanta faafinteeda qaala xadahanaa hanaadu qaala xadahanaa abuu mucaawiyata can اlأcmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa ad rumaysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabuu ilaa aada iska jeclaataan alaa adullukum yacni ma rumaynaysaan ilaa aada iska jeclaataan yacni inaad idinka isjeclaataan waa waajib sidaasaa laga qaadana sida looga qaadanayana waxay tahay maadaama iimaankii lagu anfiyey oo ma rumaynaysaan ilaa aada iska jeclaataan la yidhi shayga iimaanka lagu anfinayo waa waajib laga tegay un ayuu noqonayaa ayb macnaha marka meeshii kasoo bixi maayo haddii qofka muslimkaa qofka kale muslimkaa uunan jeclaanin ama maalan ouba naco ama uu waxaan ka mudnayn uu ku sameeyo in iimaankii uu ka tegayo gaal uu noqonayo mutlaqu liimaan inuu ka tegay ma aha ee aliimaanu lmutlaq uu ka tegay ayb alaa adullukum miyaanan idiin sheegaynin calaa amrin arrin idaa antum facaltumuuhu idinku haddaad samaysaan taxaababtum aada isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaanta faafiya dhexdiina qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni salaam washurayx bni haani can abiihi wcabdاللh بn cmr والbrاء وأنس وبn cmr qala hada xadiiث xasn صaحيix qaala baabu ma dukira fi fadl الsalaami salaanta fadligeeda wixii laga sheegay cadaynteedii buu u baab yahay qaala xadaثna cabdالlahi بn cabdالرaحman whuwa الdarimiy والxuseyn بn mحamed aljariiriy albalkiyu jariiri iyo xariiri labada waa lagu sheegaa qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir can jacfar bni sulaymaan addubaciy can cawfin can abi rajaa can cimraana bni xuseyn ana rajula nin jaa-a ila nabiyi sal l slama nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum assalaam marka macnaha laba macnaa laga wadaayo assalaam bimacna allah lanna min asmaa illahi tacaala waxaa ka mid a assalaam macnayaduna marka waxay noqonaysaa ilaahay ha ku xifdiyo allaha salaamka calayka korkaaga ha ahaado ha ku ilaaliyo amase assalaam in loo jeedo yacni nabadgelyo nabadgelyo dushaada ha ahaato ilaahay ha ku xifdiyo iyay iyaduna ka dhigan tahay ayb fa qaala marka salaantan maadaama assalaam ay ku jirto magac alla uu ku jiro waa dikri marka waa dikri ayb mar haddii ay dikri tahayna meesha waxaa laga qaadanayaa inaynan la mid ahayn salaanaha salaamaha kale oy dadka isku salaamaan ama subax wanaagsan iyo galab wanaagsan iyo iyo assalaamu calaykum inaynan isku mid ahayn assalaamu calaykum waa salaan sharciya middan kalena waa salaan iska dadku un ay samaysteen waxaa jira laga heli maayo laakiin middan assalaamu calaykumta ajar baa laga helayaa marka qofkii yidhaahda salaan carbeed waaye aniga waxaan iga wad iyo waa aada u qaldan yahay ayb waa salaan marka carab ka horreysay leanna aadam markii la yidhi malaa'igtaas u tag ee waxa ay kugu salaamaan fiiri fa inahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika markii la yidhi carab maba nooleynba markaas nacam aadam ayaa markaas la abuuray carab maba jooginba saa darteed marka qofku inuu yidhaahdo waa iska yacni jahli iyo iyo yacni nacayb oo isagu uun waxba ku qaadaynin waayo qof uun dad iska necab un waxna aanu ku qaadaynin faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi cashrun toban ajar buu leeyahay midkan marka salaanta iyada in la bilaabaa waa sunno radintuna waa waajib ayb waa shay sunno ah oo marka waajib soo jiidayo wa jaa-a aakharu mid kalaa yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi faqaala nabiyu sal ll ly slam cishruun labaatan weeyaan buu yidhi tanna uma jaa-a aakharu faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faqaala anabiyu sal ll ly slama halaahuuna soddon qaala hada xadiidun xasanu gariibu min hada lwajhi min xadiidi cimraana bni xusayn wafi lbaabi can abi saciidi wacaliyi wasahli bni xunayf qaala baabu maa jaa-a ana listi'daana halaathun wuxuu ku yimid isti'daanka qofku inuu gelid dalbo saddex jeer inuu yahay oo haddaad saddex jeer guriga gargaraacdo ood idin weydiiso oon laguu idmin iska laabo istiidaanku waa saddexdaas jeer bis un maanta dhan ha iska garaacin leanna macnihii adiga aada istiidaanka u weydiisanaysay inaad soo gashaan la rabin haddii marka aan la rabin inaad soo gasho waa inaad iska dayso marka maanta dhan marka inaadin guriga iska gargaraacaysa ma aha qala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qala xadaanaa cabdulacla bnu cabdilacla wahuwa saamiyu can ljurayriy saciid bnu iyaas aljurayri can abi nadrata can abi saciidin qaala ista'dana abuu muusa abuu muusa alashcari baa idin dalbaday calaa cumara cumar buu ka idin dalbay faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum a adkhulu ma soo galaa faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi waaxidatan mar uma sakata saacatan mar buu sidaa yidhi cabaar u aamusnaaday saacatan hadda maaha saacaddan lixdanka daqiiqo ma aha saacatan macnaha zaman unba u aamusnaaw uma qaala assalaamu calaykum a adkhulu marka salaantaa horeyso faqaala cumaru hintaani cumar wuxuu yidhi laba jeer uma sakata saacatan buu u aamusnaa faqaala assalaamu calaykum a adkhulu faqaala cumaru halaathun yacni haadihi maca aluulayeyni middaan marka loo geeyo labadii hore saddex waaye waaye macnaha uma rajaca abuu muusa waa iska laabtay marka faqaala cumaru lilbawaabi cumar markaa waa mashquulsanaa dabcan kii marka iridda joogaybu wuxuu ku yidhi maa sanaca abuu muusa muxuu sameeyey qaala rajaca waa laabtay buu yidhi qaala calaya bihi ikan buu yidhi falamaa jaahu markuu u yimid qaala maa hada aladii sanacta waa maxay waxaan aada samaysay qaala wuxuu yidhi assunnatu yani huwa sunnatu waa sunnada waxaan aan sameeyey aniga qaala asunnatu sunnadii miyaah wallaahi baan ku dhaartee lata'tiyannii calaa haadaa kan korkiisa ayaad iila imaanaysaa biburhaanin xujo ayaad iila imaanaysaa iyo wabibayinatin iyo xujo cad baad iigu iila imaanaysaa ow amase la afcalana bika waxaan kugu samaynayaa waxaaye waxaa yani waa ku ciqaabayaa ama waxaad ii keenaysaa xujo iyo burhaan laba maado marka cumar sidaan u yeelayaa waxay tahay tathabut in wixii nebiga laga sheegayo la hubsado oon layska dhihin uun sunnada saan waayo bis aan layska dhihin la hubiyo maadada labaadna waxay tahay dadku inaynan ku degdegin inay nebiga wax ka sheegaan ayagoon iska xaqiijinin ilaa cumar dadka madaxuu u yahay waxyaabaha uu ilaalinayana diintooda ka mid a marka nebigaa yidhi hebelaa yidhi la mid maaha oo markii la yidhaha nebigaa yidhi arrintii waxay noqonaya axkaam sharciya mar hadday axkaam sharciya taalla meesha ma sahlana marka cumar arrintaasuu marka dadka inay weyn tahay buu tusaaleynaya bacdi riwaayaatna wuxuuba yidhi adiga kuma rumayso weynine laakinii axbabtu tathabuta inaan wax hubsado ayaan jeclaystay marka meesha kuma jirto khabarulwaaxid cumar ma aqbalaya maaha macnuhu maxaa yeelay inuu khabarulwaaxid cumar aqbalaya waxaa u daliila haddii uu nin labaad keeni lahaa waa aqbali lahay soo maaha labada marka khabarkuma wuxuu ku noqonayaa mutawaatir maya khabarku hadday laba weriso weli waa aaxaaduu joogaa weli khabarulwaaxid uu taagan yahay marka ma ahan khabarulwaaxidkii masaladiisa in loo deliisho karatan ayb qaala fa aataanaa waa noo yimid buu yidhi marka abuu muusa wanaxnu inaga oo fa ataanaa waa noo yimid wa naxnu rufqatun min alansaari inagoo koox ansaar ah ah faqaala wuxuu yidhi yaa macshar alansaar alastum miyaydnan ahayn idinku aclam annaasi dad kuwa ugu aqoon badan bixadiidi rasuuli llahi sal l slam alam yaqul rasuulu llahi sal l slam nebigu miyaanu dhihin alistidaanu halaathun istidaanku waa saddex fain udina laka haddii laguu idmo waa sidii la rabo ilaa farjic laabo fajacala alqowmu qoladii waxay gudagaleen yumaasixuunahu inay la kaftamayaan marka yumaasixuunahu riwaaya dhehaysa riwaayo kalena waxay leedahay muslim uu warinayo dadkii waxay bilaabeen yudaaki yudaaxikuun ama yadxakuuna inay qoslayaan qosalkaana marka dabcan waxay ka wadaan tacajub iyo layaab waxay la yaabeen abuu muusa sida u argagaxsan yahay ayay ka yaabeen leanna isagana hadda cumar baa kasoo argagixiyey oo yidhi ama waxaad ii keenaysaa bayina haddii kalena waxbaan waa ku waa waa ku ciqaabaya isagoo marka argagaxsan buu yimid argagixii bay ku qoslayaan marka ayb qaala abu saciid abu saciid wuxuu yihi uma rafactu ra'sii ilayhi madaxaygan kor ugu qaaday faqultu maa asaabaka fii hada min alcuquubati maa wixii asaabaka kugu dhacay fii hada kan dhexdii kugu dhacay wamaa fii haadaa kan dartii wixii kugu asiibay oo min alcuquubati cuquubo ah fa ana shariikuka anaa kula wadaagayo haddayba middaani cuquubo kaaga timid cuquubada anaa kula wadaagayna keeni ayb marka markuu leeyahay marka fii hada liajli hada un weeyaan waa iska tacliiliyo waay min alcuquubatina bayaaniyo waay marka fa ana anigu mafa ana anigu maxaa yeelaya fa ana anigu shariikukaan ahay ayb wixii kugu asiibay arrinkan dartii oo min alcuquubati ah fa ana shariikuka qaala faataa cumara cumar buu u yimid faakbarahu dalika kaagaas buu u sheegay faqaala cumaru maa kuntu calimtu bi haada ma aanan ahayn inaan ogahay kan yacnii ma ogeyn arrintan saddex ka badan in layska tegayo mama ogeyn bacdi riwaayaatna wuxuu yidhi alhaani safaqu fi laswaaq waxaa i mashquuliyey buu yidhi gorgoro iyo badeeco yacnii gorgorootan iyo ganacsi suuqyada aan ku hayo ayaan la maqli waayey buu yidhi xadiidkan cumar marka intuu iscanaantay qaala wafi lbaabi can caliyin wa ummi taariqin mawlaati sacdin qaala hada xadiidun xasanu صaxiix wاljurayriyu ismhu saciid bnu iyaas yukna abaa mascuudin waqad rawaa hada gayruhu ayضa waa wariyey keyrkii baa wariyey can abi nadrata وأbو نdرة العبدي اسmه المنdir بن mالك بن المنdir بن mالك بن qطcة بن xجر marka quطcة ayuu dabdiyey qaar badanna daara qطنi iyo iبن makula iyo غeyrkiis waxay dabdiyeen iyaguna qطcة qطcة xadiidka marka iyo tarjamadu waa ismudaabaqeynayaano istiidaanku inuu saddex jeer yahay ayuu xadiidku tilmaamayaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa istiidaanka iyo salaanta salaanta inay horeyso waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka faadilka ahee fadliga badanee weyn mas'alo diina inay ka tegi karto oo uu markaa yacni iloobi karo amase yacnii aanu maqlayninba qof uu ka cilmi badan yahayna markaas waxaa laga yaabaa inuu masaladii ku baraarugo isaga cilmiga badnaana uunan ku baraarugin waa dhacdaa oo hadda abuu muusa alashcari iyo cumar cumaraa cilmi badan haddana maca dalika xadiidkan cumar ma maqlin qofku marka inuu yidhaahdo maahan haddii waxaani sax yihiin hebelaa maqli lahay sax ma noqonayso marka masaladaan aada kitaabkan ka akrinayso haddii ay jirto hebelaa ogaa lahay yani hebelaa ogaan lahaa waa qalad laakiin mus muslimka kama qarsoonaateen waa sax ilaana muslimku dabcan uu adiga kaligaa ma ogaanaysid oo muslim waa kula ogaanayaa laakiin hebel markaa tiraa hebel ma koobi karo sunnada asaga unbaa marka dhaafi karo qala xadaثna maxmud bn غaylan whuwa اlmarwaziyu qala xadaثna cmar bnu yunus whuwa اlyamaamiyu hiqat rawaa lahu aصxaabu اlkutub الsita qala xadaثna cikrimaة bnu camaar qala cikrima marka bacd اlأma marka jarxi muqayaday saareen oo waxay yidhaahdeen riwaayaatuhu caman ayaa mudarib ah can yaxya bni abi kahiir alyamami imaam اlbukhaari laakiin isaga fi taarikh اlkabiir waxaa ka muuqato inuu jarxi caama uu ku dhigayo bayhaqi laftiisana khilaafiyaadka waa sheegay oo imaamu lbukhaari inuu jarxi kaanahu inuu jarxi caama jarxinayaad mood mudlaqa inuu jarxinayaad moodaa qaala xadaanii abu zumayl abu zumayl marka waa simaku bnu اlwaliid alxanafiyu اlyamaamiyu laa ba'sa bihi qaala xadaanii bnu cabaas qaala xadaanii cumaru bnu اlkhaaab qaala istaadantu calaa rasuuli llahi sal l slama alaaan saddex jeer baa nebiga ka idin dalbaday faadina lii waa ii idmay marka ad haddii nebi cumar sidaan og yahay hadaaya muxuu ugu qabsaday marka abuu muusa alashcari ee waxaa hadaaya mas'aladii hadaaye iyo tan isma laha mas'aladii hadaaye waxay ahayd saddex jeer ka badan qofku inuunan isti'daan dambe uunan weydiisanayn inay ku saabsanayd masaladanna waxay ku saabsan tahay saddex jeer in lagu idmay isaga ka badan xadiidkan isaga xadiidkiisa cumar ma u tacarudin ka badan abuu muusana wuxuu u tacaruday saddex jeer ka badan wixii la yeeli lahaa weligaa marka haddaadan masalada fahmin yacni meesha yacni maxadulbaxhi wixii waxaa laga yaabaa inay isaga kaa tacaarudaan qaala hada xadiidun xasanu gariib وأbu زmayl ismhu simakun الxanafiyu qaala وإnamaa ankara cumaru cumar waa inkiray cindanaa agteenna annaga calىa abi muusa abi muusa buu ku inkiray xiina rawaa can الnabiy sal ل slm markuu nabiga ka wariyey anahu qaala alاsti'daanu ثalaaثun fain udina laka wailaa farjic hadii lagu idma qayr haddii kale laabada waqad kaana cumaru ista'dana calى الnabiy sal ل slm ثalaaثan saddex jeer oo idin weydiistay faadina lahu waa u idmay walam yakun calima ma uunan ogaanin hada aladii rawaahu abuu muusa saddexda kabacdi waxa abuu muusa uu ka wariyey ma ogaanin cumar can الnabiy sal ll slam anahu qaala fain udina laka wailaa farjic qaala baabun kayfa raddu salaami salaanta radinteeda siday noqonaysaa see loo radinayaa salaanta ayb salaanta marka radinteedu marka hore xugun ahaan waa waajib waa fardu kifaayo w dad meel wada joogo haddii la salaamo waa in qofku marka yacni mid uu salaanta radiyaa ugu yaraan ayb haddii aanay radinina kulligood waa dambaabayaan qaala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala xadaثna cabdullahi bnu numayr qala xadaثna cubayd llahi bnu cumar can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata qaal dakla rajulu ilmasjida nin baa masjidka galay warasuulu llahi sal l slama jaalisu nabiguna uu fadhiyo fii naaxiyati lmasjidi masaajidka dhinaciisa fasallaa waa tukaday uma jaa-a waa yimid fasallama calayhi waa salaamay faqaala rasuulu llahi sal l slama wacalayka irjic laabo fasalli tuko fainaka lam tusalli fadakara alxadiida bituulihi ayb marka wacalayka keligeed masalan radin waa noqonaysaa laakiin wacalayka ama wacalaykum ahlu dimadaa looga radiyaa salaanta sida axaadiidta gabal ay ku imaanayso imaa marka xadiidkan ikhtisaar inuu ku jiro wacalayka asalaam sidaas markaa ay uu ahaa ayb ama imaa in wacalaykada lafteeda radin un ay ku filan tahay ayb maطbuuca isaga wuxuu qorayaa fasallama walam yadkur fiihi fasallama calayhi waqaala wacalayka intaasaa maطbuuca uu ku daray makhduudaadku laakiin ma qoraya qaala hada xadiiثu xasan warawaa yaxya bnu saciidin الqaطaan hada اlxadiiثa can cubayd اllaahi bni cumar can saciidin اlmaqburiy faqaala can abiihi can abi hurayra wa xadiidu yaxya bni saciid asaxu ayb yaxya bnu saciid iyo cabdullaahi bnu numayr agey isku khilaafsan yihin ya haa saciid saciid almaqburi can abi hurayra waaye ayuu cabdullahi bnu numayr yidhi ka kalena saciid can abiihi can abi hurayra riwaayaadka marka saciidna marna toosoo abu hurayra uga wariyaa marna can abiihi can abi hurayra ku keenay qaala baabun fii tabliiqi salaami salaanta gaarsiinteeda qof baa wuxuu ku yidhi hebel igu salaanoo salaan iga gaarsii qaala xadaanaa caliyu bnu lmundir alkuufiyu wahuwa saduuqun yatashayac qaala xadaanaa moxamed bnu fudayl can zakariya bni abi zaa'idata can caamirin الshacbiy qala xadaanii abu salamata ana caaishata xadaathu ana rasuula اllahi sal l slama qaala laha ina jibriila jibriil yuqri'uki salaama salaan ayuu kugu aqrinayaa oo ku salaamayaa qaalat waxay tihi wacalayhi asalaamu waraxmat اllaahi wabarakaatuh sidaa bay tihi ayb marka qofka haddii uu ku yidhaha hebelaa ku salaamayey sida ugu fiican waxay tahay inaad tiraa wacalayka wacalayhi الsalaam waraxmat اllahi wabarakaatuh ayb calayka wacalayhi الsalaam adiga i soo gaarsiiyey iyo isagaba salaan korkiina ha ahaa qala wfi lbaabi can rajuli min bani numayr can abiihi can jadihi abu dawuudaa warinaya xadiidkaas marka majaahiil baana ku jirto sida uu yihi almundiri fi mukhtasar asunan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu الzuhriyu ayضa can abi salamata can caaئisha qaala baabun fi fadli اladi yabdaأu bsalaam midka salaanta ku bilaabaya fadligiisa qaala xadaثna caliy bnu xujrin qaala aqbaranaa quraan bnu tamaam alsadiyu whuwa alkuufiyu saduuqu rubama akhda can abi farwata aruhaawiy yaziida bni sinaan ninkan markaa yaziid bnu sinaan atamiimiyu daciifun tirmidi ibnu maajah baa u wariyaan can sulaym bni caamirin huwa alkalaaciy abu yaxya alxumsiy hiqatun can abi umaamata qaala qiila waxaa la yihi yaa rasuula allah alrajulaani yaltaqiyaani labada nin way kulmayaan ayuhumaa yabda'u bisalaam koodee baa salaanta markaa yacni u bilaabayo faqaala wuxuu yidhi owlaahumaa billaahi kan alle ugu dhowaanshiyo badan labadooda kii alle u dhow ayaa salaanta bilaabo macnaheedu marka waxay tahay ninka bilaabaa fadli badan waay labadooda ayb qaala hada xadiidun xasan ayb marka shaahid iyo shawaahid iyo waxbuu ku saxiixinaya qala mxamedu abu farwata aruhaawiy muqaaribu lxadiid abu farwa wuxuu yihi muqaaribu lxadiid muqaarib iyo muqaarab labada marka muqaarib lxadiid isagaa wuxuu u dhaweynayaa xadiidkiisa wuxuu dhaweynayaa xadiidka dadka yacnii xadiidtooda la aqbalo ayuu dhaweynayaa ama xadiidkiisa dadka xadiidkooda loo dhaweeyaa ayb kelmadda marka saa haddii loo dhiga waxay noqonaysaa waa maqbuul ninkaas marka binaan calaa dalika marka ilaa ana bnahu laakiin xasannimada ou idlaaqay ligayrihi inuu ka wadaa muuqanaysa ilaa ana bnahu wiilkiisa moxamed bna yaziid yarwi canhu manaakiir imaamu lbukhaari sidaas weli wiilkiisa laakiin wuxuu ka wariyaa manaakiir idan marka abu farwa riwaayaadkiisa waa la fiirina riwaayatu ibnihi canhu manaakiiraa ku jirta laakiin keyrkiisa hadda iyada waa keyrkii waaye hadda wiilkiisa maaha wax ka warinaya quraan bnu tamaam baa ka warinaya waa la iska soo dhaweynaya baabun fi karaahiyati ishaarati اlyadi fi salaam nicidda la nacay gacanta ishaaradeeda salaanta lagu ishaaro caddaynteeda oo qofku markuu salaamayo inuu gacanta sidaas yidhaha gacantii inuu ku ishaaro ayb ishaaradaasna marka da dabcan waxaa loo jeedaa haddii qofka uu kaa dheer yahay oo kale oo uunan maqlaynin salaantaada waxaad isku dari kartaa ishaaro iyo afka intaad assalaamu calaykum tiraa gacantana kor baad ugu qaaday si qofka kaa fog oo u dareemo inaad salaamayso way bannaan tahay markaas macnahaasaana lagu xambaarayaa nebiga sala allahu alayh waali wasalama xadiid asmaa binti yaziid nebigaana soo maray faalwaa yadahu gacantiisa ayuu markaa noo noo ishaaray waana salaamay gacantuu noo ishaaray riwaayada abu daawuudna waxay leedahay fasallama calayna marka inuu salaan iyo isku daray ishaaro ayaa muuqato way bannaan tahay haddii marka cilo maanic sharciya hadduu jiro ama maanic xisi ah maanica sharcigaada dabcan wuxuu noqon karaa qofkii maalan haween oo kale maalan iyo badan oo meel jooguu rabaa inuu salaamo de gacan iyo markaa yacni waxaan ujeedaa waana ama wuu ka dhee waa waa ka dheeri ama yacni waxaan ujeedaa isagaa salaad ku jiraba maanica sharciga wuxuu noqonayaa isagoo salaad ku jiraa la salaamay assalaamu calaykum baa la yihi salaaduuna ku jiraa see salaanti u radinaya waa ku qasban yahay inuu ishaaro ku radiyo ila hadduu calaykum asalaam yihaa salaaddii waa buraysaayen markaasoo kale marka markuu salaamo waa ishaara gacantu qaada waa maanic sharciya kaas maanica xisiga ahna wuxuu noqonayaa markay labada qof kale fog yihiin oo kale oo aynan suuragal ahayn codkaaga inuu maqlo waa isku dari kartaa labadaas ayb wixii intaa kasoo haray waay waxaa la diidayo alimaamu nawowi adkaarka sidaasuu baxdiyey qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa bnu lahiica can camri bni shucaybi can abihi can jadihi ana rasuula lahi sal l slama qaal laysa minaa naga mid maaha man tashabaha bigayrinaa qof heyrkeen yani isku shabahay eyrkaa markaa gaaladii waay laa tashabahuu bilyahuudi yahuud ha shabihinina ay laa tatashabahuu bilyahuudi ha isku shabihinina walaa binasaara nasaaradana ha isku shabihinina faina tasliima alyahuudi yahuud yahuuda salaantooda al-ishaaratu bilasaabici faraha oo layskugu ishaaro waaye wa tasliima anasaara nasaarada salaantoodana al-ishaaratu bilakufi calaa calaha oo la ishaaro yani nasaaradu saasay isku salaamaan sidaas calaa cashi bay marka ishaarayaan yahuuddana faraha ama far bau saas dhahayaa ama suulkii bau saa dhahayaa taasaa marka dadka hadda ay aada ugu badan yihiin qof bau salaamayaa saas u dhahayaa waa yidhaahdaan ha waa tasliimu lyahuud ayb marka in laysku shabahaa ma aha marka nebigu sal ll ly slam hadduu diidaayo salaantaada iyo salaantooda inay isshabahdo haddii la diiday caqiidadooda iyo taada xaggey joogtaa marka meel dar meel aada u daranay joogtaa muslimiintana maanta waa iska fududaysanayo war waxaan tashabuha ku jira iska ilaali maxay tahay tashabuh maa dhib leh ilaahay qalbigu daalacanayo uu kuleeyahay ninkan waa jiran yaha gaalka ninka gaalka haddaad dheehdo ood dhex gasho ood shabahdo asaga qalbigaagaa marka dambe qalbigiisa u ekaanaya haddii qalbigaaga qalbigiisa u ekaada maxaa ku yaalo waa dhammaatay marka daahirka iyo baatinka calaaqaa ka dhexayso haddii daahirkaagu shabaho arrintaa waxay ku dhexalsiinay baatinkaaguna inuu shabaho maxabo iyo mawaddo iyo inay timaado maxabo iyo mawaddo markay timaadaan hadda gaalnimadii markaasi waa yaa marka qofka uu aada ugu halis ugu jiraa ayb qala اlimaamu abu ciisa hada isnaad ضaciif warawa bn اlmubaarak hada اlxadiiث can ibni lahiica falam yarfachu xaafidku marka wuxuu yidhi wafii sanadihi ضacfu lakin akraja الnasaa-iyu nasaa-i baa wariyey fi lkubraa buu ku wariyey bsnadi jayidi can jaabiri laa tusalimuu tasliima alyahuudi wاnnasaara faina tasliimahum biاlru'uusi wاlakufi wاlishaarati xadiidkaas marka sanaduu jayidun ama ugu yaraan kaas iyo kan waa isxoojinayaan marka xadiidkan waa waa maqbuul qaala baabu maa jaءa fi اtasliimi calى الصibyaani salaanta ilmaha la salaamaa cadaynteedii buu baab yahay qala xadaanaa abulkhaaab ziyaad bnu yaxya albasriyu qala xadaanaa abu cataab sahlu bnu xamaadin wahuwa albasriyu saduuqun qala xadaanaa shucbatu can sayaarin qaala kuntu amshi maca haabitin اlbunaaniy haabit bnu aslam albunaani baan la socday famara calaa sibyaanin ilmo yaryar ayuu soo maray fasalama calayhim waa salaamay faqaala haabitun wuxuu yidhi haabit kuntu maca anas anas baan la jiray famara calaa sibyaani ayuu soo maray ilmo yaryar faslama calayhim waa salaamay waqaala anasun anasna wuxuu yihi kuntu maca nabiyi sal l slam nabigaan la socday famara calaa sibyaanin ayuu soo maray fasallama calayhim xadiidkan marka waa musalsal soo ma mid kasta wuxuu leeyahy kuntu calaa yani maca fulan yani famara calaa sibyaanin qaala hada xadiidu صaxiixu warawaahu غayru waaxidi can haabiti waruwiya min غayri wجhi can anas qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna jacfar bnu sulayman can haabiti can anasi can الnabiy sal ه slm naxw marka ilmaha salaantooda istinaasay u tahay markay arkaan dadka waaweyn inay iska weyneysiineynin ilmaha oo intay kusoo leexdaan aلsalaamu عalaykum ay dhahayaan ilmuhu niyadda waa u dhismaysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa yani dadka waaweyn inay ilmaha yararka salaamaan waxaa kaloo laga qaadanayaa inay yani sunno tahay ninka madaxda ah ee muslimiinta madaxda u ah ama ninka caalimkeeba faadilka ah oo yacni dadku ay yani ka dambeeyaan inuunan isweyneysiinin oo ilmaha yararka xataa uu gacan qaado oo uu salaamo ayb maadaama nebigii oo cid ka fadli badan aanay jirin makhluuq ka fadli badan uunan jirin ilmihii haddana uu salaamayo laakiin ilmuhu hadday un yacni dadka waaweyn dhibsadaan oo markay ujeedaanba cararaan dhig yidhaahdaan intaa yacni marka ma fiicno calaaqada marka dadka waaweyn ee ilmaha ka dhaxayso ilmaha mar walba cayaar iyo jacaylkeed lagama waayo mararka qaar in loo daayo oo ay iska ciyaaraan faraha looga qaado mararka qaarna laakiin cayaarta un inaynan ka tegsiinin maslaxadooda taas qofka weynaa laga rabaa inuu miisaamo laakiin hadduu rabo isagu inuu soo saaro cunug yar oo aan cayaarba ku leexanaynin oo sidiisoo kale ah ma la helayo kaas qaala baabu maa jaa-a fi tasliimi cala annisaai haweenka salaantooda wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay haweenka iyagana in la salaamo salaanta marka gacanqaad ma aha wa assalaamu calaykum ayb waana markaas yacni waxay ku xihan tahay haddaan dee fitno iyo waxaa laga aamin yahay dee laakiin haweentii marka salaan lagu bilaabo aada is leedahay arrimaha yacni qalbigaaga intay jiidato markaa waxun aada ku dhacdaa iyo haddii sidaasoo kale ay jirto ma salaamayo leanna salaanta sunno waay inaad sunno marka adoo raadinayo ajar raadis adoo ah inaad dembi weyn dhex muquurato ama aada dhex gasho dhibaatay keenaysaa bacdi alculamaana way kala qaadayaan qofka weyn waayeelka iyo gabadha yar dhallinyarada iyo waxbay kala qaadayaan ayb qال xdثna سwyd whو سwyd بن نصr qال xdثna cبداللaه بن المبارك qال أخبرna عبدالحميd بن cبدالحميd بن بهrاn whuوa صاaحب شhهر بن xwshب صdوq أنه سمca شhهر بن xwshب yqul سمعت أسmاء بنت يزيد تxadiث iyadoo sheegayso أنa رsuul الlaه صل ل سلم mra في الmسجد nabiga inuu masjidka soo maray yowman maalin wa cusbatun min annisaai qucuudun koox haweenana ay fadhiyaan fa alwaa biyadihi gacantiisiibuu u ishaaray bitasliimi salaantabuu ugu ishaaray riwaayada abu daawuudna waxay leedahay fasallama calayhina marka fasallama iyo fa alwaa imaamu nawowi wuxuu ka istimbaaday marka labadaba inuu jamciyey marka ishaaradii marka yahuudda iyana waa laga fakanayaa oo iyagu ishaare iyo salaan isku iyo hadal iskuma daraan marka ishaaradiina waa lala imaana maslaxadii waa la taxqiijina waana la khilaafayo assalaamu calaykum tama laga tegaya afka waa laga dhahaya ayb wa ashaara cabdulxamiid biyadihi gacantiisuu ishaaray qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qaala axmed bnu xambal laa ba'sa bixadiidi cabdilxamiid bni bahraan can shahri bni xawshab qaala muxamedu imaamu lbukhaari shahrun xasanu lxadiid imaamu lbukhaari marka wuxuu yihi shahru bnu xawshab xasanu lxadiidi weya waqawaa amrahu arrinkiisana waa xoojiyey shahar marka war badanaa ku jiri jira mararna waa soo marmarnay ila tahay markaan marka wuxuu tilmaamay marka imaamu lbukhaari uu ka keenay isaga inuu xoojiyey mararka qaarna waa dareemaya ibnu xajar laftiisa fatxiga wuxuu yidhaahdaa washahrun xasanu lxadiid waqawaa amrahu waqaala wuxuuna yidhi inamaa takallama fiihi bnu cawn cabdullaahi bnu cawn ibni ardabaan ayaa ku hadlay uma rawaa can hilaali bni abi zaynab can shahri bni xawshab buu ka wariyey qaala xadaana abu daawuud qaala xadaana nadru bnu shumayl can ibni cawn qaala ina shahra nazakuuhu qaala abu daawuud qaala nadru nazakuuhu ay dacanuu fiihi waa dureen liannahu maxaa yeelay weliya amra suldaan dadkii markaa ninkii madaxda ahaa ayuu shaqo u qabtay oo dowlad iyo waxbau galay marka arrintaasay ku dureen arrintan marka waxay tilmaamaysaa marka isaga marka cadaaladiisa iyo dabdigiisa inaan la haysanin waxa lagu durayna ay tahay arrin kale arrinkan marka arrin maahan marka dabdigiisa iyo waxa ku tacalluqaya ma aha saa darteed uu bukhaari marka uu yidhi shahrun xasanu lxadiid leanna waxa lagu dacniyey ee wax ku tacalluqa hadda xadiidkii ma aha culimada salafkana shaqooyinka madax dowladaha iyo ma jeclaa jirin oo iyaga marka inay dhex galaan ma jeclayn leanna sida looga badbaadaa adag qofku siduu diintiisana ugu badbaado way yar tahay aaday u yar tahay macnaheeduna maahan inay xaaraan qadcan ay tahay maaha haddaan marka dulmi iyo waxaas uunan jirin ilaa iyaga hadda waqtigooda waqti dulmigu marna waa jiray marar badanna ma jirin xataa iyaga xaakimka fiican la shaqayntiisa ma jeclaa jirin iyaga soo ma garanin kuwaan marka iyagu dee balaaye iyo wax daran dulmigana ku dhex jiro diinkiina kasii dheeraanaya amaba aan iyagu yacni isaga diinka yacni xukunkiisiiba aan rabin ama aan ogolayn iyagu warkood daaban waa khatar marka dulmi unbaa loogu kaalmeynaya wax kaloo loogu kaalmeynaya sida haalibkaa ma jirayso ayb macnahaasu marka tilmaamay cabdullaahi ibnu lmubaarak waa tii markuu maqlay arrin kalena waa jiraayo qofka muxadidka ah ama yacni diinka laga akhrisanayo qofkaasi haddii uu baa waxaan dhex galo maslaxadii weyneydo ummaddii uu u hayaaba dhumaysaba wax aan macno badnaynayna ku dhumaysaa marka taasna marka waa diidayaan walidaalika cabdullahi ibnu lmubaarak yaa wuxuu maqlay ismaaciil ibnu culaya ayaa qaadi noqday haaruunu rashiid baa siduu u baryaayey buu qaali ka dhigay qaali buu noqday ibnulmubaarak markuu maqlay ninkii ismaaciilo qaadi buu noqday markuu maqlay ayuu marka abyaad usoo qoray marka yaa jaacila cilmi lahu baaziyan yastaadu amwaala alyataama yastaadu amwaala almasaakiini wuxuu yidhi qad sirta kunta dawaan liladwaa'i awalaad yacni wuxuu leeyahay cudur cudurradaad awal adiga daawo u ahaan jirtay hadda laakiin waxaad noqotay cudur adigii baaba marka waxaad noqotay buu leeyahay cudur aduu baabiyaad hadda ma xusuusanayo siyar aclaami nubalaagana waa ku taallaa tarjamada ismaaciil ibnu culaya abyaadaas usoo qoray oo ku canaananayo markuu saa u akriyey ismaaciil waxaa ku jirtay marka ayna riwaayaatuka fi ma madaa can ibni cawnin wa bni siriini aawey buu yidhi axaadiidtii iyo waxaad akrinaysayoo ibni cawn iyo ibni siriin iyo waxa aad ka warinaysay aawey buu yidhi ma maal maal agoon iyo maal iyo masaakiin maalkoodaad u xeeladaysane cilmiga ma ma dadka maalkooda ku cunaysay buu yidhi cilmiga oo ma waxaad ka dhigatay cilmiga shay lagu ugaarto oo shimbir lagu ugaaranayo miyaad cilmiga ka dhigatay warqaddii markuu akriyey buu fiiriyey haaruunu rashiid buu u tegey camalkaaga iga qaada uu yidhi waa iskaga tegen markaasuu haaruun ibn haaruun haaruunu rashiid uu yidhi war ibnulmubaarak seen yeelnaa buu yidhi kii aan yacnii qaadi ummadda uga dhignana isagaa marka sidan dhahayo ka celinayeen marka iyaga ma jeclaan jirin qofka waana wax hadda malmuus oo qofka uu arki karaa ama khibra waayo aragnimo iyo hadduu qofku leeyahay waa fahmi karaa ilaahay un inuu shartaas naga celiyo oo qofku shar waxyaabo aadan ogeyn inaad wanaag ku maamuli doonto oo adiga imtixaan kugu abaa lagu dhiibayaa hadhow marka haddii aad wanaag ku maamuli weysa dembi baad gelaysaa marka inaad ka dheeraataa khayrka uu ku jiraa ayb baabun fi tasliimi idaa dakala beytahu salaanta xukunkeeda caddayntiisiiba u baabyahay hadduu gurigiisa galo qala xadaثna abu xatim alanصariyu اlbصriyu mslim bnu xatim qala xadaثna mxamed bn cabdالlah اlanصariyu can abihi can caliy bni zayd waa ibni judcaan can saciid bn اlmusayb qala qala anasu qala lii rasuulu الlahi sal l slam ya bunay idaa dakalta calaa ahlika haddaad u gashay ehelkaaga fasallim salaan yakuunu barakatan calayka baraka ahaanayso korkaaga wa calaa ahli beytika iyo qoyskaaga qaala hada xadiidun xasanun saxiixun gariib shalay maxaan soo marnay hadda can saciid qaala qaala anas shalay ma soo marin meen riwaaya saciid ibn musayab can anas waa soo marnay ilatan oo marka bukhaari iyo waxbuu ka lahaa inuunan anas ka maqlin iyo laba sanana inay kala dambeeyeen iyo ha qaala hada marka xadiidu ahaa shalay qaaladan oo kale una ku warinaya shalayna riwaayadii shalay aan soo marnay haddana qaala unbuu ku warinaya qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariib baabu salaami qabla alkalaam salaamta xukunkeeda qabla alkalaam intaan la hadlin ka hor ama baabun ay hada kani baabun baab weeyaan asalaamu salaamta qabla alkalaam kalaamkay ka horeysaa qaala xadaana alfadl bnu صbax qaala xadaana saciid bnu zakariya can canbasata bni cabdالraxmaan wahuwa matrukun can moxamed bni zaadan matrukun ayضa can moxamed bn اlmunkadir can jaabirin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam aلsalaamu qabla اlkalaam salaantu waxay ahaatay hadalka ka hor yani intaadan hadlina asalaamu calaykum inaad tira markaad soo gasho iyo aad marka salaantaad hormarinay hadalka ka hor ee macnuhu maahan mar kastood hadlaysa assalaamu calaykum ayaad dhahaysaa maaha hadda haddaan isla joogno on isla fadhinno ee markaan raba inaan hadlo haddaan assalaamu calaykum miyaan dhahaya adiga markaad hadlaysa assalaamu calaykum iyaad leedahay maya saas lagama ogna qaala bihada اlisnaadi can الnabiy sal l slama qaal laa tadcuu axada ilى الطacaami axad cuntaha ugu yeerinina xataa yusalima ilaa u salaamo qaala hada xadiidu munkar laa nacrifhu ila min hada اlwajhi samictu muxameda bukhaari baan maqlay yaquulu oo dhahayo canbasatu bnu cabdiraxmaan daciifu fi lxadiidi daahibun wa muxamed bnu zaadan munkaru lxadiid ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed